iyo cawayska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku hayaa hooyo aabbe iyo laba carruur ah oo ay dhaleen oo dhammaantood hal xabsi lagu wada xidhay kadib markii uu mid waliba isagoo xokraadisa uu tegay xabsiga goordhow ayaan idiin soo wadaa sheeko gaaban oo ka dhacday gobolka jubbada dhexe waxaan kaloo idiin hayaa reer dhaqashada xayawaanka ay ka gashay in ay xanaanaystaan diinka iyo qubada oo guri ay leeyihiinna ku quudiya diin iyo qubo gaaraya boqolaal waa sheeko kaloo xiiseloon idiin hayo waxaan sidoo kale idinku hayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa codka fannaanadda hodan cabdiraxmaan waa qayb kale oo ka mid ah waraysiga abwaan cabdilaahi xasan ganey oo aad caawana ku dhegaysan doontaan heestaasi iyo kuwo kale waa caawa iyo cawayska washington sheekooyinka ay bulshada goobjoogga u noqoto ayaa mararka qaar waxaa la dhihi karaa waa kuwo fijacle haddana qosol badan dhegaysta deggan gobolka jubbada hoose oo la soo xidhiiray barnaamijkan cawayska washington oo aan magaciisa u qarinnay sababo ammaan dartood ayaa jeclaystay in uu la wadaago barnaamijka sheeko qosol iyo la yaab leh oo deegaankaasi ka dhacday xilli ay maamulkiisa gacanta ku hayeen al-shabaab waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid oo adiga bishii lixaadii meelaas inay tahay umalaynahay anoo meedhawa joogna meel xaafada waxaa dhacday gabar yar oo oo gabdhaha hadda oo soo kacayo ada afar iyo tobanii meelaas da-doo inay yihiin oo qayaasa amada dhashaha waxay usoo dirsatay meel ceel oo biyo laga dhaansado oo dee usoo dirsatay biyo dhaamisaa loo soo diray gabadha yartaa ha gabadhuna baatiga isritay baatigaas iyo jaadka iyo sigaarkeer waa laga mamnuucay oo meesha amar baa laga soo rogo ninka lagu arka waa waa la ganaaxaya waa gartay markii gabadha markaa tagtay nin oo qolkii maamulka meesha ka jirtay oo loo yaqaan bisil ayaa u yimaaday wuxuu yidhi waxaad wadataa dhar khafiif ah waadna kaban tahay saldhigaa laga rabaa buu gabadhi ku yidhi gabadhi way raacday saldhigaa lageey waa la xiray waxaa loo xiray calaashaan marada baatiga ay wadato oo mamnuuc ahayd ha baatiga ay wadataa loo xiray ad kadib waxaa loo soo sheegay maamadii gabadha dhashay waa la xiray baatigataan yidhi ee kawarka waa la dhahay gabadhaadii waa la xiray ogow baa lagu soo yiri hooyadiina ha hooyadiina sidaa lagu soo dhahay waa gartay maamadii inta baxday oo alaabtii haysantay dhigtay oo baatiga ay qabtay idna ay ku baxday stationka aado waa gartay iyadana baati bay sidataa ha maxaa lagu xiraba ma dhihin ayadoo baati wadatay iyadana carartay ha waa gartay marka meesha dadka waxaa ku dhahda gabadheyda maxaa lagu xiray ay dhahday markaasaa waxaa lagu yidhi ayada inta la fiiriya waxaa la dhahay maam adiga waxaa tahay adaaba dambiilo gabadhi ka darane halkaa firisaa la yidhi gabadha weeba yareed kiiskeda adaba kasii daraa la dhahay oo ka weyn waa gartay maama inta isku nacday ee dhaada midha war hadda anigu maxaa waxba iskuma dhaweyn gabadha biyihiisa oo danta ana guriga jo waa la xiraa kusoo baxay maxaa maxaa dhaca iska dhaasa ma firisaa la yidhi gabadhi aad firiso waa gartay sheekada halka markay mareysa odaygii baa haddana ciddi oo joogo oo guriga iska joogo oo saaskiisa iska cabayo duqi oo iska jiifo adeer ma maqashe gabadhaadii iyo maamadii reer kaleba adigaa qabto xaaska labadii waa la xiro stationka looga baaliy odayga baa lagu soo wargeliyay isagana inay xaaskii iyo gabadhiisaba xiran yihiin ha waa gartay odaygii asagoo baakadkii sigaarka jeefka soo gashay wuu soo dhaqaaqay wuxuu soo aaday saldhigii waa gartay saldhigii markuu imaaduqiyo sigaarkiina jeefka ugu jira qal dheer inta shitay meeshii waa hiraaqsanaa dee gabadhiisii oo dembiisu weyn iyo maamadii oo waxba ku weyn buu oo laga xiray buu arkay wanta hiraaqo xabad dheer shitay yidhi maxaa lagu xiray gabadheydii iyo iyo iyo xaaskeydi adeer waxaa la yidhi gabadha teeda weeba yareeda adaaba ka dartay adna waxaa la yidhi gudaha lagu geynaya adna saas ah ku xirantaa la yidhi marka marka gabadhii biyaha loo soo diray hooyadii loo soo sheegay iyo aabihii isna soo maqlay saddexdoodaba xabsiga lagu wada hayaa marka waa xiran yihiin saddexdooda xabsigaa joogaan wax lagu xiray ilaa hadda may waa garta markii dambe ma loo sheegay waxa ay ku xiran yihiin waa kusoo wadaa markay dhacday wiil uu dhalay odayga oo dhalinyaro jaadka iibisa ah waxaa la yidhi warade ma maqashay duqi iyo gabadhi iyo hooyada kulli waa la wada xiraa la yidhi salligay jiraan wax lagu xirayna mooyo waa la wada xiray kulli waa xiran yihiin waa garta wiilki inankii cuntada baxay buu wuxuu soo aaday saldhiga isagoo qaad iyo wax oo oo suqa uu qayilahay qaad buu cunayay soomaalida qaadkay cuntaa mugti wiilka inta naxo abaay hooyadaa la xeelu yidhi muusa fiirsanina orm soo soo soo soo sii daayo wuxuu soo aaday saldhiga kamaba fikerin ba qaadka uu wato iyo meesha u socdo
ha waa garta meeshii markii laga imaado wuxuu yidhi abbaa iyo hooyada iyo walaashii maxaad ku xirteen buu yidhi markaasa waxaa lagu yidhi asagina warniga waxaa la yidhi adaaba ka daran oo qaabkii baabuurta loo gubaayo oo mamnuuc ah ayaad wadata adaaba degdiile waxuu yidhi adna waa lagu xirayaa ogow waa garta adna soo xaroo baa la yidhi ha maxay sheekadii ku dhammaatay marka waxay ku dhamaatay calaa taxar caashahay lumadii waa loo yeeray maalsaxi dambe waxaa la yidhi adiga waxaad wadatay baati adigana waxaad waxaad cunaysay nijaad adigana sigaar baad cabaysay maamadana baati aad wadatay sidaas darteed dembigaasaadi lagu soo xiray wiilkii odaygii waxaa lagu xukumay bishan iyo toban cisho oo xabsi ah gabadhii iyo hooyadeedna waa laisku fasaxay waa garta marka markay sheekadu dhacaysay adigu sidee goob joog ugu ahayd mise waa lagaaga sheekeeyey aniga sheekada markay dhacaysa horta deegaanka waa joogay inta badanna waa laiiga sheekayay qaarkeed qaar marka markaa sii raacay oo raadiyeyna u helay macnaha sheekada inay dhacday maamadii iyo waxaa la kulmay iyo odagii iyo wiilkii dhammaanba
lamaano ku nool dalkan maraykanka ayaa waxa ay guri yar oo ay ku nool yihiin ku dhaqdaan diin iyo qubo ay tiradoodu gaarayso boqolaal kuwaas oo ay ku quudiyaan qudrad ay ka mid yihiin canabka iyo yaanyada waaba qubo iyo diin xoolo ahaan u dhaqo inta ilaahay xayawaan la dhaqdo uu carradaa dhigay maxamed colaad xasan ayaa inooga sheekaynaya waxa kala haysta reerkaasi iyo xayawaankaasi ay dhaqdaan cashoy sannado ka hor ayaa labadan lamaane oo la yidhaahdo geri iyo ginger wilfong waxaa la- waxaa laga raray guri ay ku lahaayeen eh, meel ka mida waqooyiga gobolka california ee dalkan maraykanka gurigoodii ayaa ku soo aaday eh, jid laami ah oo la dhisayey marka lacagayaa la siiyey ay ku guuraan guri kalena ay ku dhistaan waxay u guureen dooxo la yidhaahdo castro valley oo isla waqooyiga gobolka california ku taala halka ayaa waxaa kula nool xayawaanka diinka la yidhaahdo iyo qubaha oo ay halkaasi ku xanaanaystaan casho balqiyaas tirada diidiin iyo qube ee ay dayrka gurigaa yar ku xanaaneeyaan labada lamaane oo da'dooda toddobaatan sano jirka ay kor u dhaafto waxay maskaxdeedaba ku mashquulsan tahay colaadow muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya diinka iyo qubada sidoodaba ilaan qubada waxaan ognahay inay badda ku nooshahay diinkana uu yahay xayawaanka beriga ku nool maxay isugu soo ururiyeen labadaas xayawaan ee aadka u kala duwan cashoy eh, waxay leeyihiin waxay xanaanaynta xayawaanka bilaabeen sanadkii kun sagaal boqol eh, toddoba iyo siddeetankii Eh, markii hore waxay odagan eh, la yidhaahdo reerkan ee la yidhaahdo geeri wuxuu lahaa bakayle laakiin islaantiisa ayaa ka qaaday elerjiga ama xasaasiyaddan waxa loo yaqaano marka waxay u bedesheen diinka oo aysan wax xasaasiyada ku qabin xaaskiisa tan iyo wixii markaa ka dambeeyey sidaa ayay eh, u xanaaneynayeen oo maalinba mid bay soo qabanayeen maalinba midkii meel socday soo qabanayeen dadkiibaa ogaaday eh, gobolka ku noolaa marka nin walboo diin meel ku arka ama qubo meel ku arka intuu soo qaado u keenaa adigaa ku fiican baa layidhi iyagaa ku fiican wixii baa batay batay batay wixii gaarayaan baa laleeyahay een, waxaa u yimid qolyaha kontaroola een, xayawaanka iyo caafimaadkooda ee dowladda u- u diray wafdi marka waa la ogaadaba waa la ogaada marka waxaa la rabay in lasoo kontaroolo oo l- lasoo tiriyo markii laba boqol iyo konton xabo marsiinayaan oo diin iyo qobo isugu jira ayay yidhahdeen ma tirin karna intaa ka badan marka diidinka waxaad arkaysaa mid baa armaajada hoosteeda ku jira mid baa ku jira sariirta hoosteeda laba waxay saaran tahay barkinta agteeda yaalaan guriga dhanba didiinkiibaa qabsaday iyo iyo iyo qubihii markaabay mar meel meel waxay u samaysay barkada oo kale oo marna ay biyaha ugu shubto ay ku dabaashaan mar waxay u samaysay nyaanyaday siisaa waxay siisaa canabka qudaartiibaa loo soo iibiyaa laakiin sheekada xiisaha badan ee ay- halkay u dhimanaysa waxay tahay waaba la yaab maxaa tira sariirta iyo barkimaha agtoodu taagan meel yahay kastay joogaan wow marka waxa ugu xiisaha badan waxa weeye labadan lamaane cid lacag kuma siiso xayawaanka ay xanaaneynayaan oo tirada intaa la eg leh dadkii deegaanka iyo hay-adihii baa u aqoonsaday marka waxay yidhahdeen hay-ad baan idiin magacaabayna wax loo magacaabay hay-ad yaroo la yidhaahdo bay tortoise and turtle rescue organization urur la yidhahdo loo sameeyey eh, si ay lacag ugu helaan marka oo quudintii wixii uga wixii baxaya uga bixi lahaa siiya.
hayadaha lacag ugu siiyaan markii loo barboos gareeyo handisaha loo soo jeediyo la yidhi lacag baa ladinku siinaya ayay yidhaahdeen lacag ma rabno oo maxay ku diideen oo waxay leeyihiin cashoy meesha halka sheekadu u dhimatana waa halkan haye waxay leeyihiin warqadaha isdaba socda ee hay-adaha wax ku siinayaa ay kaa saxiixayaan ama maalin walba kuu soo dirayaan ee ee daba socda sh- lacagta waa garta ayaa ka dhib badan diidiimada dhowrka boqol gaaraya aan xanaanaynayno marka waxay leeyihiin waraaqaha la buuxinaya ee hay-addu ay rabto in mar walbay soo dirto looga jawaabo loo celiyaa ka dhib badan Ayaa ka dhib intaasoo badan.
diini qobe Ka- ka dhib gurigaas badan yaacaya xanaanaynta marka dabcan dabcan adiguna waad ogtaho caashoy wax een, hadda lagu sheegaya maaha maraykanka maalin walba iyo habeen walba iyo subax walba haddaanay warqada kaa soo horbixin nasiib baad leedaha oo
wax badana wax badana waxaan arkaa dad dad fog intaanan aadin maalintan waddankan soo galay adigana markhaati baad ka tahay ilaa iyo hadda maalin aadan warqad aysa saxiixi kaa rabin colaada way yartahay saan qiyaasayo weliba caashee waxaa la yaab badan kuwaad saxiixaysaa waaba kuwa aad og tahayoo een, cidda ay ka timid iyo halkay ku socota aad og tahay boqolaal kale oo boostada maalin walba kugu soo dhacayo mid walba kaa raba inaad hubiso bal inay wax muhiima tahay oo cid kuu soo dirtay oo wax een, adiga kugu socota iyo inay xayeysiin iska tahay oo- oo qashinka marka waxaad kala dooranaysaa ma qaadaa mise qashinka
marka waxay leeyihiin diinka iyo qubadan faraha badan leh waraaqahaasaa ka dhib badan boostadooda uga baqaynaya gacantooda
waa hawl kaloo soo Boqol korortay kale bal oo soo korortay
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington oo aad kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan aan ku soo xirayo barnaamijkanna waxaan idinku hayaa qayb afraad oo ka mid ah waraysi aan toddobaadyadii lasoo dhaafay idinku maqashiinayay barnaamijkan caweyska washington kaasoo aan la yeeshay abwaanka da'da yar ee cabdilaahi xasan geni
hadduu caawa guulu yasigaa jeclaydiyo guri khayr leh kugu simay hadduu caawa guulu yasigaa jeclaydiyo guri khayr leh kugu simay farxyaay gabaatee gurigaaga socodko xajigaaga garabkiyo geestiisa tagno yaanu samiir ku kaa gurin cadho cadho yaa laga garan jacaylkana jacaylkana ka dhigo gogol
waa waa hees aad iyo aad u macaan waa hees aad u macaan marka runta loo hadlo heestaas waxaa habeen haweenada ka mid ah een i weydiisay een hodan cabdiraxmaan ayagu tidhi een gabadha fanaanada ah ee farxiyo kabayare oo i- aad ay saaxiib u yihiin een ayaa oo walaashi oo kalaa bay tidhi ayaa la aroosanayaa marka hadde fijaan aan raaciya ma haye waxaa laiga filaya waa heese waxaan rabaa inaad hees ii samayso ka turjumaysa een san u jecelahay inuu guurkooda hogaago san u jecelahay inay ninkeeda iska rabsadaan san u jecelahay dee adugu way i- intay jeclayd bay ii sheegtay intay jeclada sugaanabana waad samaysa intay jeclayd iyo intaan anan la jeclaa gabadha walaashayga ee fadxiye ee aroosanaysay iyo intaan la jeclaa marka waa intay hodan jeclayd iyo intaan anugu la jeclaa oo la isku daray oo hees isku noqotay waa ayaan u samey marka hadduu caawo guuluhu geesigaad jeclayd iyo guri khayrla kugu simay fadxiyaa igu baatay gurigaaga ka adka waxaajigaaga garabkiiyo geesiisa taagnow ayaa riideeda kamid ahaa farxiyaay gabaatee gurigaaga socodko xajigaaga garabkiyo geeskiisa tagno yaanu samiir ku kaa gurin cadho cadho yaa laga garan jacaylkana jacaylkana ka dhigo gogol
hadal markaad u samayso heestaas oo iyadiina ay la shir tagtay oo sida aan dareemayo waana daawada heesta runtii oo aad ay ugu raaxaysanaysay aad dareemaysa in ay gudbinayso erayo ay isleedahay qoftay u qaadaysana way ka helaysaa oo iyadana farxiyana ay aad madax ugu ruxaysa runtii saxa hadal markaa maxay ka soo celisay heestii inta de markii aan uqor u ye- u qorayen u yeedhinayay baa aada ula dabaqtay aada uga heshay Een, waana dee gabadh walaashay oo intaa in ka badan baan isku leenahay Een, markaa aad bay uga heshay kolley farxiina dee aad bay uga heshay inkastoon aan is arag sidii ay u aroostay iyo sidii hore loogu qaaday heestaas haddana waxaan malaynaya inay aada ugu faraxday malaha waxay is tiri een, qaybtiisa waad ka qabtaa cabdullaahina ha kolley xilkiisa wuu gutay sax marka gabdhaha kale ee heesaha qaada een, sidee isku gaartaan inkastoo een, adduunku hadda een, casriyuhu adduunka oo dhan isku dhow yahay haddana sidee isku maqashaan sidee isaga warqabtaan oo heesihiina ama suugaantiina isku gaartaan Een, dee adduunkii xaafad buuba noqday imika Waa Waa shay. marka waxaa laga yaabaa inaad qof in aad guri degantihiin aad ka saaxiibsantihiin oo badanka ka wada sheekaysan ogtihiin oo iska xaal ogtihiin qof jooga africa aada iyo aad oo wax dhici karaa a markaas een, muxuu ahaa een, fanaaniinta wallahi dee waan waan isku xidhanahay een, waa dad walaalahaya aad baan u salaamaya een, fankoodana aad baan u taageeraa aan u jecelahay saasumaan dee u wada xidhiidhnaa internetkaas iyo waxaas baan ka wada xidhiidhnaa markaas ma ma dhibadna sa imika adduunka la isku helaa
waxaa jiri baryaha qaar sida jawhar jawhar iyo luul jahagu inayaho marfogiga hiri jiray jahagu inayaho marfogiga hiri jiray waxa waxaa jiri baryaha qaar sida jawhar jawhar iyo luul jahagu inayaho marfogiga hiri jiray jahagu inayaho marfogiga hiri jiray sawnigii sawnigii sawnigii jideenkii oo cuni jirin afaaciga dhinacaygu jifkiyo
heestanna heesahaaga ka mid tahay sooma ah heesay ka mid tahay weli waan xasuustaayo Aad baan u soo goray.
saan oo igu gaadhay heestaasi waxay ahayd nin aan aad u saaxiibna hargeysa joogo la dhahay ismaaciil jaamac xirsi oo isna halkan aan ka salaamayay isagii xaaskiisa iyo ciyaalkiisaba oo haddana ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee loo soo doortay magaalada hargeysa ayaa iga soo codsaday inaan heestaa usoo diro gabadhaas yurub markaa isaga adan ku hagaaji isagaad u dirtay miya ha isagaa een, ii- iisoo weydiiyey ee aan u diray isagaa usii dhiibay magaceed waan uga fanaaniintu mahadnaqaya yurub genyo heestaasay ka qaadaa heesahaad samaysay ha
waxa waxaa jiri baryaha qaar sida jawhar jawhar iyo luul jahagu inayaho marfogiga hiri jiray jahagu inayaho marfogiga hiri jiray sawnigii sawnigii sawnigii jideenkii oo cuni jirin afaaciga dhinacaygu jifkiyo sujuhur daba jaray sawnigii sawnigii sawnigii jideenkii oo cuni jirin afaaciga dhinacaygu jifkiyo sujuhur daba jaray Mamarkaan, mamarkaan, mamarkaan ji haysteen. Raajistay adigaad soo jeedsanaysaa, soo jeedsanaysaa. Mamarkaan, mamarkaan, mamarkaan ji haysteen. Raajistay adigaad soo jeedsanaysaa, soo jeedsanaysaa. markaan janta ka rogay haddaad jamaatay caashaqa
sida fanaanadaasi yurubgeeyo iyo heesta jaaw nabadgelyo ee uu sameeyey abwaanka daadayare cabdilaahi xasan ganey oo martii igu ahaa barnaamijkan ayaan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale iska maqlayno isma dhaafno
yaa jabiyey waxadkii kalgacaylkii kalgacaylkii yaa jaray yaa igu dirqi jiray inaan laabta kaa jaro yaa igu dirqi jiray inaan laabta kaa jaro yaa yaa jabiyey waxadkii kalgacaylkii kalgacaylkii yaa jaray yaa igu dirqi jiray inaan laabta kaa jaro yaa igu dirqi jiray inaan laabta kaa jaro sawdigii sawdigii sawdigii marjaalkii oo la joogaya nici jiray sawdigii jikarkiyo jeesjeeska igu falay sawdigii sawdigii sawdigii marjaalkii oo la joogayga nici jiray sawdigii jikarkiyo jeesjeeska igu falay umarkaan jacaylkii xididada u jaraybaad jiridiisi wadataa jiridiisi wadataa umarkaan umarkaan umarkan jacaylkii xididada u jarayba jiridiisi wadataa jiridiisi wadataa markaan janta ka rogay hadda jamaaday caashaqa ku joojin maaye jaw jaw jaw nabadgelye jaw markaan janta ka rogay hadda jamaatay caashaqa ku joojin maa